bismillaahi raxmaan raxiim habe wanaagsan dhegeystayaal halkan waa raadiya hadalsan ee muqdisho kuna soo dhowaada qodobada ugu waaweyn warkayga habeen ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo maanta booqday ciidamadii lagu soo tababaray dalka eritereya sheegayna inay yihiin kuwa keliya ee ka guulaysan kara dagaalka lagula jiro al-shabaab wasiirka arrimaha gudaha somalilan oo gaaray magaalada laascaanood ee gobolka sool oo muddooyinkii ugu dambeeyey ay ka taageen ay ka taagnaayeen qallaaso siyaasadeed kulankii caadiga ahaa xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya oo u baaqday kooram la-aan iyo guddoomiyaha golaha shacabka oo dignin u diray xildhibaanada ka baaqanaya kulanka baarlamaanka somalilan oo duulaan ku tilmaamay guddi uu dhowaan guddoomiyaha golaha shacabka u magacaabay magaalada laascaanood ee gobolka sool akhbaaraadka dibadda warkeena habeen aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah kevin makarti oo ku guulaystay afhayeenka kongareeska kadib shan iyo toban wareeg oo doorasho ah iyo sidoo kale dad lagu daldalay dibadbaxyada ka socda gudaha dalka iiraan
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
mar kale habeen wanaagsan waa sabdi taariikhdu ay ku beegan tahay toddobada bisha janawari sanadda laba kun labayabaatan dulmarka warkayaga habeen ayaad maqasheen markana kusoo dhowaada iyagii oo intaasi ka faahfaahsan ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xamse cabdi barre ayaa maanta wuxuu kormeer ku tegay xerada jenaraal gorson ee magaalada muqdisho ay degan yihiin cutubyo ka tirsan ciidamada xooga dalka ee tababarka dhowaan kusoo qaatay waddanka eritereya qoraal lagu baahiyey barta warfaafinta xamse cabdi barre ayaa lagu sheegay in ra-iisul wasaaraha ama ra-isul wasaaraha ayaa la hadlay ciidanka xoogga dalka wuxuuna xusay in shacabka soomaaliyeed aaminsan yihiin in al-shabaab muddo kooban kaga saari doonaan goobaha kooban ay kaga hareen guud ahaan dalka ra-iisul wasaare xamse ayaana waxa uu sheegay in inuu ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ee tababarka kusoo qaatay eritereya garab istaag weyn ay siin doonaan ciidanka kale ee xoogga dalka wuxuuna sheegay inay ka guuleysan karaan dhanka kale ra-iisul wasaaraha ayaa wuxuu baaq u diray dhallinyarada soomaaliyeed ee ka tirsan al-shabaab kuwaasoo uu sheegay in ay fursad u haystaan oo la joogo xilligii ay kusoo isu soo dhiibi lahaayeen intii la qaban lahaa iyaga oo dambiy dembiye kala duwan gacanta kula jira xamse cabdi barre ayaana sidoo kale waxa uu carabka ku dhuftay kuna adkeeyey in ciidamadan ay yihiin kuwa keliya ee hadda ku guuleysan kara dagaalka lagula jiro dagaalamayaasha al-shabaab waxaan rajaynayaa inaad noqotaan duufaan afuufa oo dabar gooya oo tirtira cadowga soomaaliyeed oo ay kow ka yihiin khawaarijta dalkiinna hooyooyinkiin iyo aabbayaalkiin iyo walaalayaashiin walaalyihiin maalin walba dhibaatada ku haya sumcadda ka dilay dadkeennii sumcadda ka dilay dalkeennii diinteennii dhibay dadkeennii qixiyey in badan agoomeeyey in badan rajooyin ka dhigay in badan laxaadkoodii weysiiyey ayaga oo aan wax ay geysteen jirin aaminah huteeladooda jooga shaqooyinkooda haysta yaanyooyinka yaanyada iibsanaya arday wax baranaya hooyo kawaan hilib saaratay oo ilmaheeda ku biilanaysa intaba ayagoo isugu jira inta loola imaado gawaari qarxaysa iyo dad qarxaya la baabi'iyo cadowgaas jabkiisii ayay duufaan tahay ilen duufaantu waa dabaylaha waaweyn ee dhaca oo geedaha burburiya oo guryaha qaada marka idinku waxaad burburin doontaan ood qaadi doontaan ood jajabin doontaan cadowga soomaaliyeed oy khawaarijtu kow ka yihiin waxaan rabaa inaan idiin sheego waa laydin sugayey
xamse cabdi barre ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya ayuu kaasi ahaa wasiirka arrimaha gudaha somalilanna maanta waxa uu gaaray magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool oo muddooyinkii ugu dambeeyey ay ka taagnaayeen qalalaaso iyo sidoo kale rabshado waaweyn iyo dibadbaxay halkaasi ka dhacayay waryahayga cabdiwahaab cirguja ayaa warkan noo soo diray wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee somalilan maxamed kaayin axmed yoofti uu hogaaminayo ayaa waxaa lagu soo dhoweeyey magaalada laascaanooda sida lagu baahiyey barta baraha bulshada ee wasaaradda arrimaha gudaha ee somalilan waxaa lagu sheegay in xaaladda laascaano hadda ay tahay mid amniya islamarkaasina wax dhibaataha ka jirin gacantayna ay ku hayaan ciidamada qaranka somalilan maxamed kaahin axmed oo warfidiyeenka la hadlay waxaa hadaladiisii ka mid ahaa wafdigaan wada soconno anoo magacooda ku hadlaaya marka ugu horreeya waxaan idinka mahadnaqayaa sida wanaagsan niyad furaanta ah ee aad noogu soo dhowaysan halkan aad iyo aadna waannu idinka mahad celinaynaa sidii maayarka uu sheegay arrimahanna hordhac bay inoo noqonayaane da waynuu fadhiisanaynaa waynu ka talinaynaa waynu ka arriminaynaa waxsaan idin xasuusinayaa waayihii hore wakhtiyadii adkaa nabadgelyada sida aynuu soo dhignay iyo sidaynuu soo asaasnay ayaa caaqilka adkayta maanta taagan halkii unbaynu ka wadaynaayo ahmiyaddeennu waxa weeye inaanay nabadgelyadu inaga burburin halkaynuu soconna waxa weeye inaanay nabadgelyadu inaga burburin wixii arrinana cid walbana waynuu xaqsooraynaa cid walbana maxaanku dhahdaye hawsha ay leedahay way ka bognaysaa arrintanna waynu isaga imanaynaa waa laga hadlayaa laakiin intaan hordhacahaan u sii sheegaayo shicibkana ku baraarujinayno waxa weeye in nabadgelyada aynu ilaalinno waxa inoogu qiimaha badan leh ee inoogu maxaanku dhahdaye ahmiyadda badan leh ee aynu ku noolnahay waa nabadgelyada nabadgelyadana waa laynagu majeeban jiray waynu ku dhaqannay waynu ku tarannay waynu ku xoogsannay waynu ku ganacsannay waynu ku horumarnay ubadkeennii waxbaynu ku barnay meeshaan intaa oolini lagumana ganacsado ubadna laguma kororsado xukuumadda haddii aannu nahayna waxaannu annakuna ballan qaadaynaa nabadgelyada inaannu maxaanku dhahda in labada gamcoodba ku qabanno inaannu nabadgelyada xoojinno xukuumadda wixii loo la leeyahay iyaduna waajibaadkeeduu yahayna waannu dhammaystiraynaa waanaannu gudanaynaa xilka xukuumaddana waannu gudanaynaa sidaasay noo ahaanacabdiwahaab guje warbaahinta dalsan hargeysa
waryahayga cabdiwaab cirgija aaduu u mahadsan yahay kulankii caadiga ah xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka federaalk soomaaliya ayaa maanta waxa uu baaqday koorum la-aan dhanka kale gudoomiyaha golaha shacabka ayaa xildhibaanada kulamada ka baaqda ugu digay in ay baaqdaan iyo in sidoo kale sharciga lala tiigsan doono xildhibaankii baaqda mahad nuure ayaa warkan la diyaar ah xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya ayaa maanta sabdiya waxaa lagu waday in ay kulankooda caadiga ahaa ku yeeshaan xarunta villa hargeysa balse u baaqday kooram la-aan sababo jira awgood xildhibaanada golaha shacabka ayaa u baaqday sababo la xiriira kooram la-aan sida uu xaqiijiyay gudoomiyaha golaha shacabka sheekh aadan fariin adagna u diray xildhibaanada soo xaadiri waayay kulanka baaqda maantay qaar ka mid a xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka federaalk ee soomaaliya ayaa baaqashada kadib kulanka warbaahinta la hadlay iyagoo sheegay in xildhibaanada qaarkood ay tahay mid caado u noqotay baaqashada kulamada muhiimka ah ee golaha shacabka waxaa weeyaan baarlamaanka ee golaha wasiiradii waxyaabaha loo keenay laakiin aanay u soo gudbin muxuu ahaa baarlamaanka waa marka ugu horraysay waxaa waaye la keenayo waxay ku qurux badneed marka saakay in shuruucda quseeya dhanka amniga iyo shuruucda quseeya dhanka difaaca iyo shuruucda quseeya dhanka muxuu ahaa maaliyadda oo debt reliefka ama ama ama ama u xilsaaran muxuu ahaa deen cafinta in diiradda waxaway aad loo saaro baarlamaankana ay xilli iska saaraan kow iyo labaatan hindisa sharciyeed ayaa yaalo oo loo baahan yahay kalfadhigan hadda in waxa weeyaan la meel mariyo haddii marka kulanka mar kastaba waxa waaye uu baaqdo uu baaqdo uu baaqdo waajibkii iyo taaskiskii la qaatay iyo mas-uuliyaddii la qaatay ma noqonayso mid loo fuliyo sidii loo baahnaa xukuumaddana ma noqonayso in ay howlaheedii si habsami leh waxa wayaan u fuliso marka waxaan ka codsanayaa golaha wasiirada ama golaha fulinta runtii shuruuc wasaarad kastaba shuruucdeeda waa ka diyaar baarlamaankana waxaa way u soo gudbisay baarlamaanka waxaa la rabaa marka wixii kaga aadanaa waxaa weeyaan inay gutaan sharcigan hadeertaan la keenay sharciga la dagaalanka argagixisada kii xayiraadda waxawaaye maaliyadda waxyaabahaasoo dhan waa shuruucu adeegaysa wuxuu ahaa dalkan haddii annaga aan nabad rabno oo aan rabno inaan waxaa weyaan sida dunida horumartoo kale inaan u noolaano haddaan rabno waa inaan ka shaqaynaa dalkeennan inuu sidii hore u ahaa nabad ama dowladii hore u xoogganaa waxaa weyaan ay u dhisnaayeen inay u dhismaan sababtoo ah dowlad waxay ku dhisan tahay amni amnigana waxaa asaas u ah hay-adda sirdoonka hay-adda sirdoonka haddii aanan shuruucdeeda loo dadejinin si ay howlaheedii waxawe u qabsato taa waxay noqonaysaa marka inaanan amni ka shaqaynin waxyaabo kale waxawe aan ka shaqaynin marka waa rajaynaya asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu magacayga waa xildhibaan qaali cali shire sida u jeediin waxaan hor taagannahay xaruntii baarlamaanka ee golaha shacabka saakay waxaa uu loo kala dareeray ya saaka waxaa loo kala dareeray maqnaasho ama ama mataqaanaa buuxsami waa ka jiray golaha shacabka sidaan dareemayno waa lasoo wada laabtay xildhibaanada dhan waxay joogaan magaalada muqdisho ma naqaana marka waxaan dareemaynaa dayacaad inay jirto waxaan leeyahay kooramka inaad soo buuxin weydaan ama dadka aad meesha ku matalayseen saaka waxay ahayd isxog waraysi iyo iska waraysi in la iska waraysanayo degaanadii iyo waxyaabo badan iyo mataqaana ansixin dalkaa idiin baahan dadkaa idiin baahan muhiim ma ahan macquulna ma ahan in aad soo kalihi weydaan oo shacabkiina usoo istaagi weydaan ood mataqaana dadka meesha aad ku matalaysaan maxaa u matalaysaan dadka haddaadna awoodin inaa imaataan ama aad soo xaadirtaan ama aad soo buuxisaan kooramka soo buuxiyaa idin leeyahay soo dhammaystira mataqaana shaqada la idinkugu talagalay imaada haddii aadnan awoodin ama aad jirro jirtaan ama aad problem jirtaanna soo sheega dee marka hore haddaad soo sheegtaan inaadan imaan karin ama aadnan awoodin kolleytaba xoghayuhu ma uusa soo dhigeen meesha waa idinku dhaleecaynaya shakhsiyan anaa idinku dhaleecaynaya marka laga soo tago guddoomiyaha iyo xoghayaha iyo marka laga soo tago iyo mataqaanaa guddoomiyahaba iyo guddoomiyaashaba dhammaantood marka laga soo tago anaa idinku dhaleecaynaya wardadaa matashaan dadaa idin sugaaya dalaa idin sugaaya dhanka kale gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya aadan madoobe ayaa xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya ka dalbaday inay gutaan waajibaadkooda shaqo laga doonayo isagoo sheegay inuusan ka yeeli doonin habdhaqanka xildhibaanada gudoomiye aadan madoobe waxaa hadalkiisa intaa ku daray in isla xisaabtan muuqdo ay la geli doonaan xildhibaanada islamarkaana uu ka qaadaya tillaabo sharcigu waafaqsan waa haddii ay guda diidaan mas-uuliyadooda
magaalada jooga imaanayihiin waxaa loo qaadanayaa marka baarlamaanka dhan inuu shaqayn waayey shaksi maarata xildhibaan ah oo isxilqaamay saddex saxanka soo fadhiistay ilaa toddoba saac siddeed sac dad sugaayey oo dad waayey iyo kii uu imaan waayey haddii isxuquuq noqdaan isku sharaf noqdaan cadaaladdarra taasaa la yidhaahdaa waxaan rabaa maanta idinkoo raalli ah xildhibaanada naga maqan fadhiinta inay gaarto xildhibaanada nala joogaan oo soo degdegsaday oo soo dadaalayn inaan u mahad celinno xildhibaanaya heer hoosaadkan waad ogtihiin waxaa ku qoran yacni xuquuqaha la leeyahay iyo waajibaadkana saaran uu kala caddaynaya iyo macal dastuurka sidaan haddaan ku soconno waxaan noqonaynaa baarlamaan shaqayn waaye baan noqonaynaa dadkan inay isdulsaarnaadaan ma aha xildhibaanada horta waxaan ka codsanayaa marka koowaad dalka iyo dibaddaba xildhibaan kasto ka mid a golaha shacabka asigoo fiyaa fiyow asigoo fasax shaqo ku maqnayn asigoo maaragtay fasax caafimaad ku maqnayn oo islaga maqnaado arrintaas in laga waantabo oo la yimaado baarlamaanka lasoo xaadiro sacadii lagu talagalay lasoo xaadiro qofkaan shaqada rabin oo maaragtay magaca un ka rabo waa qaldan yahay xildhibaanadu qofkii dhab ku noqoto khiyaar uu leeyahay waa iskaga tagi karaa laakiin ma aha in shaqadii lagu ciyaaro xildhibaanadii walaalaha shaqadooda oryaamisa ma aha waan arrintaas waa nagu badatay dulqaad badan badan badanaa lagu soo jiray maalinna shaqo dadkaan lalama tiigsanin sidaas daraaddeed maanta waxaan rabaa fariintii ugu dambaysay inaan farno oo aan waajibaadkeenna aan isu sheegno aan isxilqaanno qof kastana sharci u hoggaansamo guddi waxaan leenahay nidaamkaan ilaalinahayo oo guddi la yidhaahdo guddiga heer hoosaadkii anshaxa la yidhaahdo ayaa jira nidaamka inuu ilaaliyo baarlamaanku baarlamaanku doortay oo nooga magacaaban guddigaas oo guddoomiyaha uu ka yahay xildhibaan cabdisamed waxaan ka codsanayaa kalfadhiga intuu socday dadka maaragtay iska maqan oo imaanaynin ama magaalada ha joogeen ama fasaalaha dibadaha iskaga maqnaadeen fasaal ahaan ku maqan shaqo ku maqneen oo iska maqan liiskoodaan ka rabnaa qof kasto asigoo jooga imaan waayeen waxa heer hooskeenna qabo heer hoosadkeena qabo yaan ku camalfali doonaa haddii aan leenno qof kuma dulminayno waxaan rabnaa in sababta loo sameeyey maxay tahay heer hoosaadka loo ansixiyey in shaqadeena gudanaa loo ansixiyey walaalayaal waxaan idin leeyahay labaatan iyo kow hindi sharciyaad hadday noo yaalaan toddobaadkii dhan waad ogtihiin saddexa maalmooda shaqada aadin qabanaa saddex maalmoodtii guddiyid iyo arrimo gaargaar ayaan ku mashquulnaa haddii saddexdii maalmood ayadoo la joogo shaqadii la diido shalayna waad ogtihiin xildhibaan markii la noqonayo sidii loo jeclaa qof xildhibaanada waayey waa kulankii ugu horreeyey ee sanadka cusub ee golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya ay yeelanayeen ee maanta koormla-aan ku baaqday waxaana la rajeynayay in lagu meel mariyo maanta ama looga doodo sharciyo dhowra oo baarlamaanka la horkeenay
markana haddaan eegno baarlamaanka somalilan waxa ay duulaan ku tilmaameen guddigii uu dhowaan magacaabay guddoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya oo u xil saaray xaaladda ka taagan magaalada laascaanood baarlamaanka somalilan ayaa qoraal ay soo saareen waxay ku sheegeen in guddi ka socda golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya aysan awood u lahayn inay galaan gudaha somalilan oo ay baaris kusoo sameeyaan xaaladda loo xil saaray ee laascaanood golaha wakiilada somalilan ayaa daandaansi iyo duulaan lagu soo qaaday qarannimada somalilan ku tilmaamay guddi uu guddoomiye sheekh aadan madoobe u magacaabay inay warbixin kasoo diyaariyaan dhibaatada laascaanood ka taagan sidoo kale qoraalka ayaa lagu sheegay in warbixin kasta oo kasoo baxda golaha shacabka aysan marnaba khuseynin xaaladda dhabta ah ee deegaanada somalilan oo ay ku jirto laascaanood oo dilal ciidanka somalilan ee dad shacab ah ugu geysteen gabagabadii golaha shacabka ee golaha wakiilada somalilan ayaa beesha caalamka la socodsiiyey in arrimaha ka taagan laascaanood aysan waxqabadkeeda iyo xal uhelideeda ay gaar u tahay somalilan islamarkaana aysan jirin cid ka baxsan somalilan oo faragelin karta halka warkaasaad kala socotaan waraadiyaha dalsan muqdisho soomaaliya markana akhbaaraadka dibadda kevin macarty ayaa ku guuleystay afhayeenka koongareeska dalka mareykanka kadib shan iyo toban warigii oo doorasho ah kevin macarty oo konton iyo todoba sano jir ah ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey waxa uu isaga ugu jiray loolanka afhayeenka koongareeska ee dalkaasi mareykanka ugu dambeyntii doorasho wareegyo fara badan la galay ayuu ku guuleystay inkastoo doorashadiisu ay ahayd mid aada iyo aada u adag ugu dambeyntiise xisbiga jamhuuriga ayuu ninkan saaciday waxauna noqday afhayeenka koongareeska ee dalkaasi mareykanka warkii habeen aada raadiyaha dalsan kala socoteenna waa naga inta
wararka adla haysaa hubsiima uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan mad helin warlahel yaabaa talalhel